أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo qodobada aad ku maqli doontaan hadduu alla idmana waxaa ka mida dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriira u socda maalintii sagaalaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaallo culus maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alleh kaasoo ka dhacay deegaanka kuunyo barrow ee wilaayadaas tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ayaa la soo gebagabeeyey kadib munaasabad ka dhacday degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay dowladda xabishada itoobiya ayaa mar kale ku celisay inay ka go'an tahay qaadashada badda soomaaliya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka hadashay abaaraha ka jira wilaayada iyo sida uu u socdo gurmadka la gaarsiinaya dadka abaaruhu ay saameeyeen kooxda riddada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka xooggan ee ay ka wada magaalada muqdisho أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subax axada taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriira u socda maalintii sagaalaad iyadoona dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan gantaallo culus wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen nuur cali warsame abuushayba bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan dagaalka ka socda bariga dhexe ayaa sii labalixaadsaday waxaana jirta in xalay weeraro culus oo dhanka gantaalada ah lagu halakeeyey magaalooyin dhaca bariga dhexe aynu ku horumarno maleeshiyaadka xisbullah ayaa xalay gantaalo ku garaacay magaalada xiifa iyo deegaanada ku dhowdhow xadka lubnaan ee gudaha sahaynada halkaasoo loo arkayey in laga howlgeliyo nidaamyada difaaca iyadoo weerarka xalay ay qaadeen maleeshiyaadka xisbullah lagu sheegay midkii ugu sarreeyey oo ay fuliyaan tan iyo intii uu bilowday dagaalka toddobaadkan socda sidoo kale maraykanka iyo sahaynada ayaa xalay weeraro lagu beegsanayo kaabayaasha dhaqaalaha ka fuliyey gudaha iiraan gaar ahaan magaalada tehraan iyadoo la qarxiyey xarumo shidaal iyo goobo kale taa oo ka dhigan inaysan weeraradii goobaha militari waxba ka bedelin adkaysiga iiraan xilligaana la beegsanayo kaabayaasha dhaqaalaha si sare loogu qaado cadaadiska sida uu wariyey telefishinka ruushka ee arti waxaa kaloo xusid mudan in iiraan ay ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay askar maraykan ah cali larijani oo ah mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa nidaamka shiicada iiraan ayaa sheegay in nolosha ay ku hayaan askar maraykan ah balse inkasta uusan sheegin tirada ay hayaan haddana waxa uu xaqiijiyey in askartaasi gacanta ay ku hayaan islamarkaana ay nool yihiin balse maraykanka uu dafirayo arrintaasi xasana waxaa jirta in wasaaradda difaaca kuweyt ay hadda ku dhawaaqday in diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn lagu qarxiyey haamaha shidaalka garoonka diyaaradaha ugu weyn ee dalka kuweyt waxaana muuqaalo lasoo bandhigay lagu arkayaa uuro madow oo isqabsatay hawada iyo goobta la qarxiyey intuba telefishin maraykanka laga leeyahay oo lagu magacaabo n b c na waxa uu baahiyey muuqaal toos ah oo muujinaya gantaalada iiraan oo ku dhacaya bartamaha magaalada talaabiib halka oo laga maqlayo qaraxyo iyo dab shidmaya waxaana muuqaalada uu telefishinku baahiyey laga arkayaa holac iyo uuro isqabsaday iyo weliba dhul baaxadleh oo holcayo iyo diyaaradaha isqarxiya oo ku dhacaya goobaha ay markaasi beegsadeen oo dhismayaasha u badan sidoo kale xasanow wasaaradda difaaca nidaamka daaqoodka ala sacuud ayaa waxay sii daayeen war-saxaafadeed lagu sheegay in laga hortagay weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ku wajahnaa goobta shidaalka ee loo yaqaano shaybah ee ku taala lamadegaanka rub al khali iyo xarunta diblomaasiyiinta ee ku taala magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga warbixintan ayaa waxaa lagu tilmaamay in aala sacuud ay la kulmeen saacado gudahood tan iyo saakay weeraro loo adeegsaday konton diyaaradood oo ah nooca aan duulyaha lahayn iyo tobnaan gantaal balse lama soo sheegin wax khasaa'ir ah oo weeraradaasi ka dhashay xasaan wargeyska new york times ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa wuxuu ku warramay inuu maraykanka hadda ogaaday goobtii lagu dilay toddobaadkii hore hogaamiyihii sare ee iiraan cali khamanaay goobtaasoo sidoo kale ay ku sugnaayeen saraakiishii gacanta ku hayay wadahadalka iiraan ay kula jirto maraykanka kuwaasoo suurtagal ka dhigi karay in si degdeg ah loo soo gebagabeeyo dagaalka xuduudaha ka gudbaya iyadoo warbixintu qirtay dhimashada xubnahaasi gudaha maraykanka in looga arkay mid sii murjinaysa xaaladda nidaamyada daaquudka ee ka jira waddamada khaliijka ayaa waxa ay bilaabeen inay waddamo kale xiriir la sameeyaan sida la tilmaamay dowladda kaafiradda austraaliya ayaa waxay shaaca ka qaaday inay dib uga fiirsanayso codsi uga yimid dalalka khaliijka oo ka dalbaday inay austraaliya difaacdo weerarada ay la kulmayaan tan iyo toddobaadkii hore sida ay sheegtay wasiiradda arrimaha dibadda austraaliya islamarkaana ay xaqiijisay inaysan austraaliya marna ka qayb qaadan doonin dagaalka ka dhanka ah iiraan balse aynan sidoo kale ka tegi karin difaaca xulafadeeda inta ay la hadlaysay barnaamij ka baxa warbaahinta dowladda ee a b c news lagu magacaabo waxaa xusid mudan in austraaliya aysan lahayn difaac oo ka sareeya nidaamyada difaaca ee maraykanka uu geeyey dalalka khaliijka marka laga soo tago in austraaliya ay haysato nidaamyada difaaca gaaban oo lagu magacaabo nasmas oo ah waxa keliya ah oo ay u diri karto dalalka khaliijka balse hadda inay xaqiijinayso austraaliya codsiyo uga yimid dalalka khaliijka taasoo muujinaysa in waddamada khaliijka ay la kulmayaan xaalad khatar badan sidoo kalena ay soo bandhigayso inaysan maraykanka ka helaynin difaac ku filan waxaa muuqata dagaalkan kadib inay isbedelo ku dhici karaan mowqifka khaliijka maadaama dagaalkan uu baray xaqiiqda ah haddii saldhigyo siiyo maraykanka taasina aysan la mid noqon karin israa'iil oo aysan ka helayn maraykanka difaac awoodda inaanan la qarxin xeelasha shidaalka iyo kaabayaasha dhaqaalaha inkastoo isbeddel kastaoo laga filan karo dalalka suurtagalnimadeeda ay u baahan tahay wakhtiga in loo daayo war gordhoweed oo lagu daabacay warbaahinta ayaa wuxuu sheegayaa in sacuudiga uu u hanjabay iiraan sii socoshada weerarada kaabayaasha dhaqaalaha sacuudiga inay ka dhalanayso sacuudiga inuu ka jawaabo islamarkaana uu ogolaado maraykanka inuu adeegsan karo saldhigyada sacuudiga si uu u weeraro gudaha iiraan sida ay warisay wakaalada wararka royters xasaanow adigoo mahadsan wixii wararoo kusoo kordhaa xaaladda bariga dhexe insha allah barnaamijyadeen iyo wararkeena dambe ayay dhegaystayaashu ku maqli doonaan aad buu u mahadsan yahay abuushayba ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabiishada itoobiya ee degmada diinsoor ee wilaayada baay dhanka wilaayada gadana ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee w f b ee degmada garbahare maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fulisay xad ka mida xuduudda alleh kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala deegaanka kuunyo barrow ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed
saacadihii lasoo dhaafay waxaa fagaare ku yaala deegaanka kuunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose madaxyada looga guray koox dhagarqabayaal jawaasiis ah oo si hoose ula shaqaynayay sirdoonnada gaalada iyo midka murtadiinta kuwaas oo in muddo dhex maquuranayay jariimooyin ay ugu dambeyn cawaaqibtooda la kulmeen waxay kala ahaayeen khawanadan diinkooda ku iibsaday ballanqaadyo been ah kow cali ibraahim cabdi oo la shaqaynayay sirdoonka riddada jubbaland kana qayb qaatay falal ka dhan ah muslimiinta labo idriis cali xasan kuusow oo la shaqaynayay sirdoonka riddada jubbaland saddex cabdiraxmaan cabdulaahi faarax waxa uu isagana la shaqaynayay sirdoonka maraykanka afar liibaan cabdi bilow oo la shaqaynayay bi'asta riddada shan maxamed aadan xasan waxa uu isagana la shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo kuwa riddada koonfur galbeed lix cabdinaasir maxamed aadan ufurow waxa uu la shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo midka riddada koonfur galbeed sidoo kalena ahaa mas-uulka shabakad jawaasiis ah waxa uuna sidoo kale shaqaalaysiiyey dhagarqabayaal garab ku siinayay dhibaataynta dadka muslimiinta ah allah fadligii ciidanka qarsoon ee mujaahidiinta ayaa gacanta ku soo dhigay kooxdan manaxayaasha iyadoo gacmahooda uu ka da'ayo dhiigga muslimiinta waxaana la horkeenay cadaaladda ugu dambeyn qaadiga maxkamadda ayaa goobta kaga dhawaaqay xukunkooda xukunka maxkamadda maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigta shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadurido ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fain إنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنتن كواد قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان حقوق سبحانه قلال هذا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم الله أكبر الله أكبر
allah fadligii waxaa toddobaadyadii aynu soo dhaafnay fagaarayaal ku yaalla wilaayaadka islaamiga ka dhacay xukunno xaduridda ah oo lagu fuliyey ku dhowaad soddon jawaasiis ah oo si raxanraxan ah isugu xidhnaa lana shaqaynayay sirdoonnada saliibiyiinta iyo midka riddada mahadsanid cabdiqane tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ayaa la soo gebagabeeyey kadib munaasabad ka dhacday degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixintan inoo haya xafladdan oo ahayd mid nowci ah oo ka duwan xaflaadka kale ee muddooyinkii lasoo dhaaf lagu qabanayay wilaayaadka islaamiga ayaa waxay gebagabo u ahayd musaabaqada qur-aanka kariimka ee ardayda dhigata madaariista wilaayaadka islaamiga ah tartankan oo loogu magac daray taajul quraa ayaa waxaa xafladdii lagu soo afmeeraya goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan culimo dadweyne ardada macallimiin iyo martisharaf meelo kala duwan isaga kala timid waxay ahayd xaflad naadir ah oo sannadkii ama dhowrkii sannaba nooceedoo kale marla arag ah waxaana lagu maamuusayay qur-aanka kariimka oo ay ku tartamayeen ardadan heerarka degmooyinka iyo gobollada kaga soo guulaystay wilaayaadka qaar tartamadii soo dhacay una soo gudbay musaabaqada heer xarako tartankan oo agaasinkiisu iyo iskudabaridkiisuu leeyahay jamciyadda qur-aanka kariimka ee hoostaga maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baayi ardadan ka kala socotay kow iyo tobanka wilaayo oo tiradooda kor u dhaafaysay soddon iyo saddex arday ayaa ku tartamayay tobanka jus shan iyo tobanka jus iyo soddonka jus qur-aanka kariimka oo dhan waxaana ugu dambeen masjidka jaamaca ee buulafulay oo ahaa halkii uu ka socday tartanka lagu qabtay munaasabadda gebagabada oo heerkeedu sareeyey iyadoona si aadaal loo qurxiyey goobta loo asteeyey xafladda ugu horeen munaasabadda gebagabada tartanka qur-aanka kariimka waxaa ka hadlay culimmada kale ah sheekh maxamuud iidaale sheekh maxamed axmed garaar iyo sheekh cabdulilaah oo dhammaanba ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga iyagoona booriyey barashada qur-aanka iyo xifdintiisa fadliga uu leeyahay dhankadibbaad weydiya dhankii ijartadibbaadas weydii hele idaa xafidta min alqur'aani filyowmi aayatan waaxidata fagada leeyihi maalintii haddii alaayad bida xifdiido fa sawfa taxfaduhu fii sabcata cashara sanatan wa sabcata ashhurin wa tiscata ayaam maalintii haddii a qur-aanka halaayad besa xifdiido qur-aankii maykii ku dhammaaday iyo todoba sane iyo todoba bilood ii sagaal beri qur-aankii ku dhammaaday hal maalin qaayadlan ku noqon meelijaro kolley annaga maanta waxaan ku tartamaynaa qur'aanka kariimkaa akhriintiisa xifdigiisa barashada cilmiga iyo aqoonta ku jirto qaadashada iyo ku dhaqanka isku xukunka iyo in si walba loo hergeliyo iyo in loo dagaalamo naf iyo maal iyo wakhti iyo wax kastoo qaaliya loo bixiyo annaga taasaan tartan ugu jirnaa mas-uuliyiintii goobta kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ah sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay isagoo si gaar ah ula dardaarmay dadka muslimiinta waxaan dardaarmayaa marka dadka muslimiinta ah si guud wax la barto waxaa ugu qiimo badan qur-aanka kariimka ah asagaan ugu qiimo badan wax lagu dhaqmo lagu camal falo asagaa ugu qiimo badan wax loo xugun tago la isku xukumo asagaana ku fulan aadamaha ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray waxaan rabaa marka in laga faa'iidaysto barashadiisa iyo ku camalfalkiisa iyo difaaciddiisa intaba runtii musaabaqadaani anaga ka walaaye ahaan waxay noo tahay farxad gaar ah ayay noo leedahay waa dareemaysaan culays inay leedahay haddana dhinac kale aad iyo aad ayay nooga tahay farxad in ardo ku tartamayso qur-aanka kariimka ah inaan marto gelino iyo dad lajinadii taxkiimkeedii iyo raggeedii inaan marto gelino ilaahayna waa ugu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa ka rajaynaynaa inaysan halkaa ku dhammaanino ay noo sii istimraarto insha allahu tacaala ugu dambeynna waxaa goobta looga dhawaaqay natiijada iyo sida ay kaalmaha u kala galeen ardaydii ka kala socotay wilaayaadka islaamiga ah ardayga galay kaalinta koowaad ee tobanka juz waxaa lagu magacaabaa mukhtaar maxamed nuurow mukhtaar wuxuu ka socdaa wilaayatu baay alislaamiya wuxuu abaalmarin u helay musxafka qur-aanka kariimka ah hadiid ay u qaalisan tahay iyo mid kaleoo qarsoon iyo lacag shan boqol oo dolar ah waa ardayga kaalinta koowaad ka galay shan iyo tobanka juz waxaa lagu magacaabaa ardayga fu'aad nuur cali hadiyad ay ugu qaalisan tahay musxafka qur-aanka kariimka ah iyo hadiyad kaloo loo qariyey oo khaas ah iyo lacag siddeed boqol oo doolar ah ayuu ku guulaystay fu'aad nuur cali wuxuu ka socdaa wilaayatu gado alislaamiya waxaan soo gaarnay kaalintii ugu dambaysay ee ahayd kaalintii ugu sarraysay ardayga galay waa u yeeri doonnaa insha allahu tacaala ardayga waxaa la yidhahdaa cumar aadam xuseen cumar wuxuu helay hadiyad ay ugu qiimo badan tahay oo kitaabka qur-aanka kariimka ah hadiyad kaloo qarsoon iyo lacag kun iyo laba boqol oo dolar ah cumar aadam xuseen wuxuu ka socdaa wilaayatu baay alislaamiya allahu akbar
tartankan qur-aanka kariimka ee taajul quraa oo sannadkan lagu qabtay degmada buulafulay ee wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu qayb ka yahay dadaallada aadka u xooggan ee mudnaanta lagu siiyo qur-aanka laguna weyneeyo bisha barakaysan ee ramadaan inta uu socdo waxaa si weyn quluubtooda loo farxadgeliyaa ardada iyo mucallimiinta la sharfaa waalidiintooda lana soo dhowaysaa carruurta uu allaha dhegahooda iyo quluubtooda ka dhowray munkaraadka iyadoo taqwada iyo inay xambaareen kitaabka allah ay tahay sababta ugu weyn ay dadkan magaca iyo maamuuska kaga dhex yeesheen bulshada xitaa ka hor iyagoo aanan qaangaarin aadna u yaryar da' ahaan tanina waxay ina tusaysaa saxnimada in qur-aanku uu kor u qaado qolo bulshada ka mid ah qaar kalena aysan ka faa'iidin wax aan ka ahayn sheegasho iyo ku camalfal la'aan mahadsanid bashiir dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celisay inay ka go'an tahay qaadashada badda soomaaliya yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya warbixintan
macahad ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda saliibiyadda etoobiya oo lagu magacaabo institute of verin averes oo loo soo gaabiyo i f a oo inta badan ka hadla siyaasadda geeska afrika ayaa shalay baahiyey warbixin uu ciwaan uga dhigay jawaabta etoobiya ee ajandaha qalolaasaha masar warbixintu waxay ka sheekaysay xiriirka muddada badan ay etoobiya la leedahay maamulada dabadhilifyada ahaa ee isaga kala dambeeyey filla soomaaliya iyo dagaalkii adkaa ee ciidanka xabashida etoobiya ay la galeen mujaahidiinta al-shabaab i f a wuxuu xusay in sannadihii dambe gobolka geeska afrika uu ka soo muuqday tartan cusub oo istaraatiiji ah gaar ahaan xiriirka sii kordhaya ee dowladda riddada masar ay ku leedahay arrimaha soomaaliya iyo badda cas maxadka arrimaha dibadda wuxuu xusay in etoobiya ay doonayso helitaan marinbadeed oo rasmi ah halka masarna ay ka walacsan tahay biyo-xireenka weyn ee alnahda ee maamulka adis ababa uu ka dhisay biyaha webiga niil waxa uu macadku isbarbardhig ku sameeyey dowladda etoobiya iyo masar waxaanu sheegay in etoobiya ay ku doodayso in isticmaalka biyaha webiga neel uu yahay xaq wadaag iyo cadaalad ah halka masarna ay arrintan u aragto khatar ka dhan ah amniga qarankooda warbixinta institutio of foreign afares waxay sheegtay in dowladda masar ay kordhisay xidhiirka amni iyo diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo sidoo kale dowladda eritereya si ay u miisaanto saamaynta etoobiya ee gobolka i f a waxa uu ka shanqariyey in dalka soomaaliya ay ka qarxi doonaan dagaal wakaaladeedyo khatar gelin kara xasiloonnida gobolka oo dhan haddii quwado dibadda oo masar ay ka mid tahay isku dayaan inay ku tartamaan soomaaliya warbixintu waxay si cad u sheegtay in etoobiya oo ah dalka ugu weyn adduunka ee aan bad lahayn uu raadinayo marinbadeed rasmi ah islamarkaana etoobiya ay ka hortegayso wax walba oo damaceeda caqabad ku noqon karaa booqashooyinka gurguurta ee etoobiya iyo ka qaybgalkiisii furitaanka biyo-xireenka alnahda ayay warbixinta ku sifaysay calaamad iskaashi xilli maamulka saliibiga adis ababa isku dayayo inuu xoojiyo iskaashiga gobolka si uu u hirgeliyo damaca badeed ee etoobiya mahadsanid yaasir wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka hadashay abaaraha ka jira dhulka wilaayada iyo sida uu ku soconayo gurmadka la gaarsiinaya dadka abaaruhu ay saameeyeen mayba intaan ku faa'iidaysadaane ankamahad nagaane bacdallaahi subxaana wa tacaala guddiga gurmudka abaaraha guud gaar ahaan kan wilaayadaba juhdiga iyo dadaalka dheeriga iyo muujiyan oo unsuruman iska helqaamen waajibkii yolon idmaday oo marna maana aan ku gaabine dhinac walba iska helqaamen way balana jazaakum allahu khayr jazaa isaga oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday howlka xafladaha aala yaasir ee degmada tieglow waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayuu ka hadlay abaaraha ka jira wilaayada iyo halka ay marayaan howlihii gurmadka ahaa ee uu waday guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kan wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool ayaa sheegay in waxqabad ballaaran oo aan la soo koobi karin uu guddiga gurmadka abaaraha ka sameeyey guud ahaan wilaayada gaar ahaan deegaanadii ugu darnaa ee abaaruhu ay saameeyeen wuxuuna mahad alle kadib u mahadceliyey mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kan wilaayada islaamiga ee bakool oo uu tilmaamay in waxqabadkooda laga dareemay guud ahaan wilaayada xaaladunu geega ka jaran xaalad eedan dhib badan waay eedan murugu badan oo abaar dadka muslimiinta ka habsatay walaaso badan jaraan marka kole insha allahu tacaala maybaa intaan ku faa'iidaysadaane anka mahad nagaane bacdallahi subxaana wa tacaala guddiga gurmudka abaaraha guud gaar ahaan kan wilaayadaba juhdiga iyo dadaalka dheeriga iyo muujiyan oo unsuruman iska helqaamen waajibkii yolon idmaday oo marna maana aan ku gaabine dhinac walba iska helqaamen way balana jazaakum allahu khayr jazaa ilaahi subxaana wa tacaala siin barkaa yallana waan eed eedaan ka faraxsagna haddii unan wilaaya islaamiga ah bakool isagoo sii hadlayey ayuu sheekh abu cabdiraxmaan dhanka kale sheegay inaan la iloobi karin kaalinka baaxadda leh ay qaateen bulshada ku nool wilaayada oo uu tilmaamay inay si wanaagsan uga jawaabeen baaqii wilaayada ee ahaa u gurmada walaalihiin wuxuu si gaara ugu mahadceliyey gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool gaar ahaan gabdhaha ku nool degmada tieglow oo muujiyey sida ay uga danqadeen walaalahooda abaaruhu ay saameeyeen taasoo keentay in gabdhaha ay dahabkooda furaan xoolo iyo lacagana ay dhiibaan si ay u muujiyaan inay ka danqadeen walaalahooda abaaruhu ay saameeyeen wuxuu waaliga sidoo kale sheegay in hal maalin oo jamco ah qaar ka mida masaajidda ku yaala wilaayada islaamiga ee bakool ay ka soo xarootay lacag ka badan toban kun oo dollar oo ay dhiibeen dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada may bogaadiyey anoo fursadda ka faa'iidaysado dadaalkii muuqday oo baariskahay dadka muslimiinta ee gobolka bakool degan haddii maana haweenkii ayin ama bilaantii hooyooyinkii ayin haddii megalkii ayin ganacsatadii dhammaan mayba lana juhdigii dhiibeen jazaahum allahu khayra jazaa wa adar wiinga muujiyan mayba ognaa halmaalan oo jimca ah oo masaajidda wilaayada laka surmi ya beesamay harooteed tumun kun iqadaadici haroot waa halmaalin maalin mayba ognaa ilaahay barakaya si gooni aan husaanee gabdhaha degmada tiyeeglow oo mayla raay maalin ninjeedi oo muxaadaro oo khamiis ay wal dhiibada laari sideed garaam ibar oo dahaba iyo erin iyo dhaqaalo kale oo lacag markii la iska dardar la iska nanaag ilaa sidukun wala jar yahay sidukun wala jar mar jazaahum allahu khayra jazaa ilaahay barakaay degmada tijeeglow si guud ahaan hadii oo kaalanta ka jaran mana kaalanta infaaqa iyo gurmudka abaaraha oo wilaayada ka dhawaaqday guddiga langal saari ahan walaalka aan gurmo ilaari hadda calanka mayba sidee degmada tiyeeglow jazaahum allahu khayra jazaa sanadkan marka degmada tiyeeglow may ahaa kaalin wiin ah surman meel wiin ah islaamka surman maasan yin ilaahay barakaay inta ay socotay kelimada waaliga waxa uu soo hadal qaaday dadaallo baaxad leh oo ay sameeyeen qaar ka mid a qabaa'ilada dega wilaayada kuwaasoo dhankooda sameeyay gurmad baaxad leh oo ay u sameeyeen dadka abaaruhu ay saameeyeen
may kaleyoona bogaadiyaane hogaanka qabaa'ilka qaar ka mid ah oo yoona eed iyo eedana silqaamen kaalin wiin ku jeeysadan guddiga abaaraha oo la hilmaamo karo ilaahay barakaay ilaahay miisaan jooga sanaadkan kabyalana maybala ku xusu koree malaaq muhdiin oo ah malaaqa beella jaroon ilaahay barakaayalana ilaa boqol soddon iyo shan qoys yaa marka mana raashin qiibin unsuubi oo ganacsati iyo dad marka mana muxsiniin ah intii abaabulay haqalqaali yaa raashin unsuubi mana oo mayla rajari raashin ceerin ah bur bariis sokor saliid ayi nooc boqol soddon iyo shan qoys ilaahay barakaay biyo usdhaami mayba kumida walaalkaas ilaahay barakaay jazaahullahu khayra jazaa odayaasha kale ninka daydan aan sheegahayna biyo usdhaami mayba waa toddobaatan iyo dhowr booyadood waa ilaahay barakaay jazaahullahu khayra jazaa walana may kaloo maanaa sun ang mahad nagaane oo inta ku xusaane suldaanka guud beella ansaarta ee hadamo jazaahullahu khayra jazaa malaaq bunow oo usuna may wahaa kaalantis in yarayna oo mayba haytahee usugu mayba qiibay raashin oo ganacsatii wala ka abaabuli boqol iyo konton qoys ya marka may la raayi sun raashin un qiibi ramadaanku dhatis ilaahay barakaay jazaahum allahu khayra jazaa walana may kaloo jartay ceel riig ah oo walaalkaas qalqaaliyey oo waqaf ah oo fii sabiililaahi ah bees la-aan ah in mana meelo eedoon unku jaray laka dhammaaday seelo waa la lislahaay hoololaydan meelo daaqjo hayti lagu qodya jirta walaalkaasa qalgaalidii lahay jazaahum allahu khayra jazaa way balana eed eed aan dadaalan may kaloo yaana juhdi ballaaran muujiyana laxusu kore beelle maclin weyna degmada waajid gaar ahaan eelansaari eeridaas iyoona may wahaa juhdi badan muujiyaan dad badan masaakiin haayay dabjo dansanaay ya yoona gacan gobdan ilaahay baraka yallana lankasta ku qayb qaadadi ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanjii hasanaadkan ka kaba jazaahum allahu khayra jazaa walana kelimadan uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee bakool allaha xifdiyey sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa ku soo aadaysa xilli wilaayada weli ay ka jiraan kuleele iyo abaaro saameeya dadka iyo duunyada waxayna sidoo kale kelimadan ku soo aadaysaa xilli qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ay ka curteen robabka xilliga guga dadka iyo duunyadana ay ku diirsadeen may kale yoona mahadnaq mudun eelansaar oo yoona si gooni ah marka may waa meelo oo ma muuqdanka jarti iyo guud ahaanba manaa magaalooyinka sida manaa karaswiino meellarajari rabdhuurre buurdhoonla dhammaan malanshahar iyo qeybahan marka meel raha iyo kooyow dudumaala tuulooyinkoo dhammaan malanshal herni jazaahumullahu khayra jazaa ilaahay barakaayallana kooxda riddada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulboobka xooggan ee ay ka wada magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya dhulboobka baaxadda leh ee ka socda magaalada muqdisho ayaa galay marxalad cusub oo lagu beegsanayo masaajidda alleh arrimo la yaab leh ayaa laga soo warinayaa qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ah kooxda riddada soomaaliya ayaa la sheegay in shakhsiyaad iyo maalnaawayaal ah ay siisay dhulka masjidka ugu facweyn soomaaliya kaasi oo kaabil ku haya xeebta badweynta hindiya ee magaalada muqdisho jamaacadda masjidka fakhrudiin ee degmada xamarweyne ayaa sheegtay in masjidka qaybo ka mid ah la burburiyey lana doonaya in laga dhiso hoteel saraakiil ka tirsan kooxda riddada ayaa ganacsato iyo maalnaawayaal ah ka iibisay dhismaha masjidkan oo la dhisay qarnigii labiyo tobanaad waxaana la doonayaa in laga dhiso goobo fuxsha ah qaar ka mid ah jamaacadda masjidka ayaa warbaahinta la hadlay waxayna ka digeen in masjidka ugu facweyn soomaaliya loo rogo hoteella anagii hadda waxaa la rabaa macnaha wixii anaga haysan dhan inaan hadda maantana laga xoogo baytullaahina waa intaan haddan masjidkaana masjid qadiim waa odaygaan si hadda sheegaya taariikhda ma dhowa aniga abkeegan ka dhaxlay hadda maanta nabadoonka oo meehan waalisbow waa lisxoogoyaa meeshaan dhul waa adduunku iska weyn yahay ilaa maanta waxaa dhul soomaaliya maanta dhulku yar mala jiro ilaysan meeshii taariikhda aheedaa la rabaa macnaha oo masaajid oo taariikhdeed lahayd taariikhdan in la burburiyaa la rabaa waxaan rabnaa ninkaasi masaajidka la soo siiyey haddii lasoo siininoo aad ogtihiin ma lasoo siinin ayaadna leedihiin haddee lasoo siiyeyna waana uga celinaysiin masaajidka baytullaahi waay in hoteel iyo ama dabaq ama wax kale loo adeegsado waa qalad dowladda inta arrintan shuqul ku leh ama og waxgaradka degmada xamarweyne waxay sheegeen in masjidka fakhrudiin uu leeyahay taariikh isagoo ahaa qalcadii laga difaaci jiray ciidamada siliibiyiinta bortuqiiska ee mar isku dayay inay qabsadaan magaalada qadiimiga ah ee muqdisho shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ayaa loogu baaqay inay difaacaan goobahooda cibaadada oo ay hor rug ka yihiin cadow doonayay inuu duugo macaalimta ummadda kun sano bortuqiiska adduunyada soo gumaystay soomaaliya madax waa soo geli waaye masaajidkan wuxuu ka mid yahay masaajidada xeebta laga waardiinayo inta xeebta laga soo galo dhulka ka hoos la soo maro masaajidka lagu dukado masaajido badanaa xeebta ku yaalo dhan sida waaye in xeebta laga soo galo laga waardiyo bortuqiiska laga waardiyo waa masaajidada taariikhda leh ee kunka sano wax ku darsanayo waxaa ka muhiimsan deegaanka dadka iska leh magaaladan saddexda magac leh waxaa la yidhahdaa banaadir muqdisho xamar waardiye waxaa laga rabaa inay soohinta soo celshaan masaajidka dadka magaaladan saddexda magac leh iska leh ma fahantaa umaleeda waana la ilaali doonaa nina hoteelku ma dhisan doono taariikhdana ma dhumi doonto dadka inay taariikhda dhushaan ay rabaan annagaa ka ceshanayna oo magaalada iska leh dadka u dhashayaan nahay mana la dhumi doono shaksigaan lagu haleynin muwaadinka waddanka gobolkan u dhashay ayaa laga rabaa taariikhda uu leeyahay inuusan dhumin shay waxaa la warsadaa ninka hoos yaal ama ninka ag jogo
kooxda riddada ayaa dhulbub xooggan ka wada magaalada muqdisho iyadoona kumanaan qoysas ah ka barakicsiya guryihii ay degganaayeenna waxayna tan qayb ka tahay dhibaatooyinka kooxda riddada ay ku hayso shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho mahadsanid marwaan warbixinta marwaan waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan war la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu